ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa lix iyo tobanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada waxaa maanta oo isniin ah guud ahaanba barnaamijka dhacdooyinka dunida kusoo qaadan doonaa isdaaraad u xiiso badan oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib kaasoo lagu soo bandhigayo malxamadii weyneed ee ka dhacday magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaana lagu xasuuqay ciidamadii yuganda ee duulaanka ku joogay magaalada kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida ما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag saacado ka hor mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay isdaaraad u xiiso badan oo lagu soo bandhigayo malxamadii weyneed ee ka dhacday magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo lagu laayay ciidamada yuganda ee qaybta ka ah shisheeyaha duulaanka kusoo qaaday dalka haddaba waxaad kusoo dhowaataan warbixin ay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ka diyaarisay muuqaalka alkataa'ib cabdifataax maxamed qaasim ayaana soo jeedinayaa
بسم الله الرحمن الرحيم
kani waa muuqaal mug weyn oo ay mu'asasada alkataa'ib ku soo gudbinayso weerarkii cuslaa ee lix iyo labaatankii bishii mey ka dhacay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose laguna soo afjaray boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka yuganda filimka oo loogu magacdaray wayashfi suduura qowmin mu'miniin ayaa waxa uu ka kooban yahay saddex waaxood waaxda hore waxaa lagu soo qaatay milicsi taariikheed oo ku aadan ciidanka yuganda iyo dhibaatooyinkii ay ka geysteen waddanka waxaa lagu xijiyey oo qaybaha dhexe lagu soo bandhigay dagaalkii weynaa ee buulamareer halka gunaanadka lagu tusayo waxyaabo kaa yaabiya oo aad ku go'aan qaadato si dadka oo dhammi u fahmaan ujeeddada ay ciidanka yuganda iyaga oo dhoof ahi u yimaadeen dalka soomaaliya sannadkii laba kun iyo toddobadii waxaa qaybta hore ee filimka lagu arkayaa taliyo ka tirsan ciidamada xukuumadda kambala sarreeyo gaas nakibus lakara oo sheegaya inaysan u imaan wax nabad ilaalin la yidhaahdo balse ay u yimaadeen dagaal iyo colaad AMISOM is not a peacekeeping mission. AMISOM is a war fighting mission. AMISOM is a war fighting mission. So from deployment, you know you've come to fight.
amisom ma ahan howlgal nabad lagu raadinayo waa howlgal dagaal oogid ah markaad sidaas u timaadana waad og tahay inaad dagaal ku soo tala gashay isdaarka ayaa soo bandhigay sidii ciidanka yuganda loogula dagaalamay magaalada muqdisho iyo khasaarihii baaxadda lahaa ee loogu geystay fagaarayaashii dagaalka hanjabkii iyo halaaggii shisheeyahan ku qabsaday caasimadda waxaa tusaale looga dhigay oo loo soo qaatay burburinta gaadiidkoodii gaashaanna gaar ahaan kuwii lagu gubay xerada gaadiidka ee degmada cabdilcasiis sheekh xuseen sheekh cali fiidow oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo garwaaxsan hubkiisa ayaa taagan goobta ay ku holcayaan gaadiidka ciidamada yuganda waxaana muhiimad gaar ahaaneed leh fariinta uu halkaasi ka dirayo oo ay mujaahidiintu ilaa iyo maanta ka dhabeeyeen biidni illaah mujaahidiintu waxay dagaalami doonaan waqaatilihum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diina kulluhu lilah intaasay dagaalami
waxaa la soo bandhigay camaliyaddii ugu horreysay ee ciidamada yuganda lagu beegsado oo ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho siddeed iyo tobankii bishii safar kun afar boqol labaatan iyo sideedii taasoo ay ku le'deen ciidamo aad u badan iyo saraakiil kuna gubatay diyaarad ay shisheeyuhu lahaayeen oo madaarka taagnayd filimka ayaa waxaa lagu sheegay in markii ay ciidamada yuganda u dulqaadan waayeen khasaaraha iyo dhiigbaxa ay kala kulmayeen mujaahidiinta ay go'aansadeen inay ka aargoostaan dadka maatida ah ee aan hubaysnayn oo ay ugu horeeyaan haweenka iyo carruurta يا إخوتي نكأ العدو يا إخوتي تجري في السماء
muqdisho iyo shabeellaha hoose ayay ku gumaadeen dad aad u badan waxay xaafadaha shacabku degan yahay ku garaaceen hubka culus oo b m-ku ka mid yahay bulshadana waxaa la arkayaa iyaga oo ciishoon oo meydadka iyo dhaawacyada kala guraya mid ka mid ah gumaadyada ay geysteen waxa uu ka dhacay magaalada marko ee gobolka shabeellaha hoose cadaawadooduna waxay gaartay inay miino ku qarxiyeen meydadka dadkii ay xasuuqeen marka uu filimku soo bandhigayo xadgudubyadii ay geysteen ciidamada yuganda waxaa ku dhaqaaqaya dareemaha haddii aad xanuunada qaar qabtidna waxaa laga yaabaa inay kugu kacaan haddaadan marka hore ku soo talagelin inaad calool adayg ku qaabisho arrimahan oo kale waxaad arkaysaa ehellada dad ay ku moora duugeen degmada qoryooley kuwa dibadbaxyo ka dhigaya magaalada muqdisho oo waalidkood iyo walaalahood ay laayeen dadka soomaaliyo dadkooda la laayey maaha mana qaadan karaan mana maxaa tidhahdaay raalli ka noqon karaan in maxaa tidhahdaay amisom dadka nagi laydo mar maahan oo laba maahan oo saddex maahan wax maanta ay dhibaanta dhow inagu sameeyeen
إن صرفت ولا مجيب فأين هم أهل الملاحم يطلقون سراحي dhacdooyinka kibirka iyo cadowtooyada leh ee ay ciidamada yuganda ka geysteen magaalada muqdisho waxaa ka mid ah inay gaadiidkooda dulmarsiiyeen gaari kale oo ay dad saaran yihiin sidoo kalena ay waddooyinka ku dulmareen dad shacab ah oo ay ka mid tahay hooyo dhashay lix carruur ahi caasha waxay ayd walaashay iga weyn waxay jirtay konton iyo saddex sano waxay ifka kaga tagtay lix caruura waxaa dhacday markii ay noo soo dhoweyd oo ay masaafo yar oo boqolkiilaaba camal u soo jirtay gurigay u socotay in ay si arxandarraa ay u dardareen oy u jiireen ciidamada amison baabuur ay wateen nooca biliiska oo baabuurta cadcada alkataa'ib ayaa soo bandhigtay madaxweynaha yuganda oo askartiisa ku guubaabinaya inay dhibaateeyaan haweenka soomaaliyeed kadib markii uu arkay sida ay gabdhaha soomaalidu baylaha ugu dhex yihiin malaayiinta ragga walaalahood ah ee ay ku dhex nool yihiin
dhowaan waxaan aragnay jenaraal dharbaaxaya haweenay ka tirsan booliska haddii aad caraysan tahay oo aad doonayso wax aad ku ciilbaxdo waxaan kuu diraynaa soomaaliya
ciidanka yuganda ayaa dhinaca kale xoogga saaray kursiga haweenka wuxuu filimku si cad kuu tusayaa ihaanada iyo bahdilka ay shisheeyuhu u geysteen dumarka iyo dhacdooyin kufsi ah oo aad u xanuun badan ugandana ma rabno ugandana hanalaga baxsho uganda maroo dadkaynay laayeen beerheenay ku gubeen dadkay buulgabay gure oo hilibkooda waa googooyeen uganda hanaga bixiyaan allahu akbar waxay filimka ku sheegeen inay ajiibeen dhawaqaasi
لبيك يا أماه ولبيك يا أختاه لبيك أيتها العفيفة الطاهرة inkastoo ajiibitaanka hooyooyinka iyo carruurta la gumaaday ay mas-uuliyad ka saarnayd ragga oo dhan haddana mujaahidiinta ayaa ciidanka yuganda dhadhansiinaya midhaha qaraar ee ay gacmahooda ku beerteen waxaad arkaysaa sida gaadiidkooda cardaaduqaha looga dhigayo qaraxyada iyo waxaa ciidankooda ku qabsanaya meel walba wixii laga laayay ama duniyo wixii laga taabay amase gaadiid burburay gabbal dhacay iyo waabaryay wixii guuto islaami ah gelibixaysay iyo gaadiid tikhniko wixii weerar u taagnaa qalinna laguma qori karo afna loogama sheekayn karo lamana qiyaasi karo filimku kama tegin weerarkii weynaa ee jannaale oo dhacay sannadkii kun afar boqol soddon iyo lixdii kaasoo aargud u ahaa qoys xaflad aroos ku qabay magaalada marko oo ay xasuuq daran u geysteen ciidanka yuganda aargoosashadaasi iyo tallaabooyinkii laga qaaday ciidankaasi ajnabiga ah waxay ku qasabtay sida filimka lagu sheegay inay godad ku xaroodaan oo dhaqdhaqaaqa joojiyaan intaasi kadib filimku wuxuu ku geynayaa goobta uu ka socdo diyaargarowgii ugu dambeeyey dagaalka lagu qaadayo buulamareer gaar ahaan xerada ay ka degan yihiin ciidamada yuganda waa meel hawd ah oo ay ku sugan yihiin ciidamo aad u badan waxaa ka dhex muuqda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab al-sheykh axmed cumar abuu cubayda iyo mas-uuliyiin kale oo ay ku jiraan al-sheykh xasan yacquub cali iyo sheykh suldaan maxamed aale maxamed kani waa sheekh jaamac cabdisalaan warsame oo wata labiskiisa ciidanka iyo hubkiisa wuxuu hortaagan yahay col lixaad leh oo loo abaabulay inay cagta mariyaan ciidan hub iyo cuud wixii yugandha ka yaalla magaalada buulamareer awooddeenna iyo ciidankan tirada badan iyo silsiladahan waa inaynaan tala saaran wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama inuu rabbigamayo oo cadowga uu ku toosinayo oo ciidan aynaan u jeedin ku salladayo oo aynu isaga u gargaarana isna inoo gargaarayo sidaas waa inaan ku tagnaa goobta oon dagaalka ku galnaa biidni illaahi tacaala nafurayaashii furay albaabada xerada buulamareer ayaa ka soo muuqanaya filimka kuwaasoo isugu jira muhaajiriin iyo ansaar kani waa nafhure moxamed nuur xuseen oo ku magac dheer muusa iriddaas ma aragteen anigaygu ogtiin biidnillaannaga ma aragteen baabuurkaas ma ku tashanayn macna waxaa ku tashanaynaa quwatullaahi
istishhaadiga labaad waa nuur guhaad bakar oo ku magac dheer muniir waa wiil dhallinyaro ah oo ku barbaaray diinta islamarkaana leh han sare wallaahi waxaad og tihiin wiilal garabkiin maalmahood ku dagaalamay haddina inay xabsiyada ku jiro cadow haysto wallaahi waxay leeyihiin mar walba waxayna leeyihiin walaalaheena ayaana na soo siideen doona middaad waxaan anigu ogahay walaal uu yahay woolawaa waxuu yidhi warniyo xabsiga meeqaa kugu dhiman wuxuuna yidhi inaad adiga sidaas i dhahdo ma aadan mutaysanaynin waxaan rabaa inaa ilbaabka ii soo garaacdid soo baxayna i dhahda ayaan rajaynaabu yidhi istishhaadi jacfar xasan siciid abuufaatima oo ah muhaajir ayaa ciidamada mujaahidiinta ee inqimaasiyiinta ah kula ballamay inay cagta mariyaan xerada ciidanka yuganda kolkii uu isagu albaabka u furo na kuhakikisha mnamkimbiza kafiri kwa, namna, kwa, kila aina, kwa, kwa kila aina dhamna aniga oo idin hortaagan ayaa allah idinkiisa camaliyadda idiin daahfuraya maanta waxaan rabaa inaan dhiiggayga allah ugu dhowaado intaa kadib amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab al-sheykh axmed cumar abuu cubayda ayaa baycatulmowd la gelaya ciidamada waxaana weliba xiiso gaar ah leh in xilliga uu ducaynayo uu allah samada roob ka keenay
waxaa inoo ballan ah oo inoo beeco ah oo inoo cahdi ah meeshaasi ilaahay inuu shahaado nagu siiyo amilahi nasrnaga keen amaliyaddaasi oo lala gelayo ciidanka waddan ku soo duulay ee atamis nimanka la magacaabo xerada allah gacanteena allah soo geliy markan waxay mu'asasada alkataa'ib si toos ah kuu dhexgeynaysaa xerada waxayna si ficil ah oo la arki karayo kuu tusaysaa wararkii labadii toddobaad ee lasoo dhaafay laga tabinayay dhacdadii buulamareer ciidanka mujaahidiinta ayaa sidii ballantu ahayd weerarkooda ku bilaabaya camaliyad nafurnimo ah xilligu waa salaada fajarka kadib waxaa mar qura sidii hillaaca loo arkayaa onkodka sidiisiina loo maqlayaa qaraxyo waaweyn oo saddex ah oo ay fuliyeen istishhaadiyiinta durbadiina ciidanka ayaa xerada horay u jiiraya waxaa ka dhacaya xerada gudaheeda sheeko iyo warbixin oo keliya loogama gayoon karayo bilowga hore ee dagaalka waxaa la tooganayaa ciidanka taangiyada qaabilsan qaarkood iyaga oo sii koraya ayaa la shiishaya waxaa yar inaad aragtid dagaal laba dhinac u dhaxeeya waayo meesha waxaa ku kulmay ciidan soo diyaargaroobay oo qorshe ku socda iyo askar shisheeye oo aanan filinayn weerarkan oo kale oo doonaya inay orod ku baxsadaan ciidanka yuganda waxba uma tarin difaacyadii iyo godadkii waaweynaa ee ay dhisteen intooda badan waxaa laga tooganayaa madaxa iyo dhabarka waxaa looga dabagalay meel walba oo ay ku dhunteen shan iyo toban gu dagaalkii socday habeen iyo dharaarna la isku aloolaa oo qolaba qolada kale ku dadaalaysay sidii ay u loodin lahayd natiijadu waxay noqotay in yuganda dad iyo dunyaba ku ceyrtowday dagaalka arrintuna ku caddaatay amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu weydiinayaa ciidamada shisheeye iyo madaxdooda su'aalo muhiim ahi
gaalada duulaanka ku qabsatay dalkeenna magacay doonaan hala baxaane waxaan leeyahay shan iyo tobankan sano ee aad duulaanka ku ahaydeen dalkeenna maxaad nagala kulanteen mujaahidiinta miyaad tirtirteen mise way sii tarmeen miyaan itaal gabnay mise quwad iyo awood iyo cizi iyo sharaf ayaan ka sii qaadnay jihaadka allah ina faray sidaad saadaalinaysay ma noqotay mise waan saldhigannay weerarkaiyo gaadmada ma daynay mise waa dardargelinnay saan joogsan weydaa waxbay sahansanaysaae sawdacariya laguma leefsiin uguma carasaaseed sowgafuurtaaggiya ma eedin kibirkiiyo isqaadqaadkii sow gocasho iyo ciil ma xigin gooddigi iyo gaadda ka ciyaarkii sow geeri badan uma hoyan gobolkaad ka soo duushay sow ma gabalmin haweenkii shalay mashxaradaayey sow gambadii ma tuurin gacal ha waayeene ciidamada yuganda ayaa isla haysiiyey magaalada waxaa sida inay meesha dalkooda tahay xerada ugu dhex yaalay cisbital hoostaga wasaaradooda caafimaadka ee xukuumadda kambala goobta waxaa laga gurtay agab iyo hub wixii yiilay waxaana marka ay qisada halkaasi marayso la soo qaatay fariin suugaaneed munaasab ku ah oo uu yuganda u diray shahaadadiisa alleha ka aqbalo ee sheykh mukhtaar dhabankii fayoobaa shan farood ma lagu dhigay fiqiigii gumaystaha ma u diray farriimaha falanqaynta sheekada faqa ma isku taabteen xaajada faruur xidhan ma fardaamin waayeen fixi weyda beentii runta filashan waagaa foodsaare lowwaa togga soo faruur miyowbiyada fatahayaa fooraha cartamayaa fadadka isgalaabaxay ma fidaa'igii baa lagu qoray fallaagee fadaraa gardiid iyo farkutirisku sheegeen firkanaxa habeenkii iyo labada fiidcawl fooladiisu waa weer meydku waa isfeedhiyaal falalkii iska horyimi wuxuu ceeb ku foognaa foolxumooyinkiisii ma la yidhi ku fooldhaqo geesiguu u faydnaa ma ku qore far waaweyn
madaxweynaha dalka yuganda yuweri museveni waxaa la tusay in kibirkiisii uu ka macaashay karaama darro astaanta qaranka ee ciidamadiisa u xiranna ay ku dullowday xerada buulamareer askartiisuna waxay noqdeen wax lallaayey wax cararay qaar iska haray iyo kuwa itaal waayey oo gacanta lagu soo dhigay iyaga oo nool oo aan waxba dhaamin lax indhala oo jabad ama degal looga guuray oo jabaqraac ahi filimka waxaa lagu muujiyey in mujaahidiinta uu allaah u sahlayay dhaqangelinta dardaarannada shuhadada kani waa shaykh aadan xaashi cayrow shahaadadiisa alleha ka aqbalo ee
ciidamada ugaandhaan laynayna saraakiishoodaan laynayna baabuurtoodaan baabi'inayna kooda siyaasiyaad dullaas baan dilaynaa biidn illahi tacaala mujaahidiintana waxaan leeyahay ahdaaftiinna koowaad ha ka mid noqdeen ugaandhaysu kuwa kaloo imaanayo hadda la soo wado burundi iyo afrikaanka kalena biidni illaahi tacaala qaanadaasi gelahaya
markii ay mujaahidiintu la wareegeen gebi ahaanba xeradii ay degganaayeen ciidamada yuganda waxay hubiyeen gacan ku haynta magaalada buulamareer oo dhan waxay socod ku mareen laamiga dheer waxaana isugu soo baxay bulshada oo aad ugu faraxsan kani waa ashaykh mahad warsame abuucabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu bogaadinayaa qhaswadii buulamareer waxaan halkan ka bogaadinaynaa dadaalka ballaaran ay muujiyeen ciidamada mujaahidiinta qiyaadadii askarta intaba mujaahidiinta waxaan leenahay waa inaad ogaataan in muslimiinta ku dhaqan gobollada soomaaliya iyo mandiqada bariga afrika ay idinsoo wada eegayaan idiinna ducaynayaan waxay idinka filayaanna ay tahay gurmad garab istaag iyo gargaar inaad u fidisaan isdaarka waxaa lagu soo bandhigay laba istishaadi oo kale oo lagu kala magacaabo axmed macalin cabdi oo ku magac dheer diini iyo muudey macalim xuseen oo ku magac dheer qaacqaaca ficilku wuxuu aad uga xeeldheer yahay hadalka sidaasi darteed waxaa lagu tusayaa taliyo yugandhes ah oo sheegaya in mujaahidiintu yihiin koox yar oo beenaalayaal ah oo aanan isdifaaci karin laakiin hadalka ninkaas oo ah mid fagaare nabad ah laga jeediyey ayaa waxaa lagu laray ficilka mujaahidiinta iyo sida ciidankooda loogu tooganayo xerada magaalada buulamareer xataa iyaga oo kaaraha dul saaran waxaana kuwa xerada lagu dilay ka mid ah taliyaha guutada lagu magacaabo zuulu oo haystay buulamareer golweyn iyo beledul amiin qaybta ugu dambaysa ee filimka waxay leedahay muhiimad gaar ah waxaa ka soo muuqanaya madaxweynaha yuganda oo ciidankiisa ku eedaynaya inay caan ku yihiin musuq maasuqa taasina ay sabab u tahay in laga adkaado xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu booqanayaa waddanka yuganda wuxuu ciidamada soo duulayaasha ah ee dalkaasi ku tilmaamayaa ugu yeerayaa walaalaheen sida la arki karo ha yeeshee madaxweynaha dalkaasi baadari yuweri museveni waxa uu sheegayaa inay iyagu kiristan yihiin soomaaliyana ay tahay dhulkii kufaarta iyo kiristanka sida uu hadalka u dhigayo
These idiots were calling us kafiri. That we are kafiris. Yes, we are kafiris, but this is our land. This is the land of the kafiris, the land of those Christians.
islaamiyiinta waxaan kaga adkaannay soomaaliya markii aan tagnay soomaaliya waxay doqomadan noogu yeerayeen kufaar waa sax oo kufaar waan nahay laakiin ogow dhulkan waa dhulkeenna waa dhulkii kufaarta iyo dhulkii kiristanka
haddii walaalaha yugandhiiska halkan jooga ay halkan inta ka safreen soomaaliya tageen ku dagaalameen ku dhinteen ku dhaawacmeen sida ugu fiican ee yugandha aan uga abaalgudi karna waxa waaye wixii ayna bareen oo maanta aadna tusteen in aad ka dhaqangelisaan arradii
waa sax oo kufaar waan nahay laakiin ogow dhulkan waa dhulkeenna waa dhulkii kufaarta iyo dhulkii kiristanka warka madaxweynaha yuganda ayaa sidoo kale ceeb iyo fadeexad ku ah wadaadaha dowladda federaalka iyo shisheeyaha u fadwooda oo uu ugu horeeyo bashiir axmed salaad waxaa la arkayaa bashiir oo fadwoonaya inaan magac diimeed la siin karin ciidanka shisheeye ee dalka ku soo duulay xilli museveni uu leeyahay waxaanu nahay kufaar soomaaliyana waa dhulkii kufaarta ciidamada imaanayaa horta ciidamo calan gaale sida maaha waa ciidamo maxaanku raha magac urur ama magac qaaradeed ama magac caalan bay sidaan horta ciidamada la siinayo magaca diineed sax maaha saan u aaminsanahay
markii aan tagnay soomaaliya waxay doqomadan noogu yeerayeen kufaar waa sax oo kufaar waan nahay laakiin ogow dhulkan waa dhulkeenna waa dhulkii kufaarta iyo dhulkii kiristanka
horta ciidamada la siinayo magac diineed sax maaha saan u aaminsanahay
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
فسبحان الذي أسرى عرفت الله